Cisbitaalka Kalkaal afarta darjiinno uu ka bilaabayo olole ballaaran oo loogu talagalay in lagu daaweeyo daaweynta iyo qaliimada lafaha iyo sidoo kaloo seedaha doctor bashiir oo ah doctor ku takhasusay dhanka qaliinka lafaha ayaa ka warbixiyey xilliga ay bilaaban doonto ololaha caafimaad ee uu fidinayo cisbitaalka kalkaal بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد آه، دكتور بشير داهر محمد آه، كهرجل كالكال هوسبيتال أفر جردينو آه، حرنت كالكال هوسبيتال أفر جردينو وحاكا بلابا دونا آه، ololaha kaambeynka caafimaadka آه، oo lagu daaweyn doono آه، qaliimada lafaha seedaha iyo dhaawacyada ciyaaraha oo ay sameyn doonaan dhakhaatiir ta ka howlgasha ee kalkaal afarta jardino iyo dhaktar u dhashay waddanka hindiya oo qabiil ku ah qaliinka simaha qaliinka jilbaha bedelidooda iyo acm bcl oo ah ee, ee, dhaawacyada ciyaaraha iyo seedaha Ee, insha allahu qaliinkaas wuxuu bilaaban doonaa afar iyo tobanka bisha laba tobnaad ee, tw- ee, 2024 haddii ilaahay yiraahdo wuxuu ka dhici doonaa ee, xarunta ee, kalkaal afar jardino Ee, waxaan u rajeynayaa in dadweynuhu runtii aad uga faa'iideysan doonaa oo dad badan ay arrintaas ay ka faa'iideysan doonaan biidni illaahi ilkariim